الله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأخياره وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد سورة الذي تبنات وسورة يوسف آه لتلمامين سورة كهريسي kuxigtay xagga nusuulka iyo soo degidda laba sababood inay ku soo degtayda waa tilmaamaan culimada tafsiirku ta hore weeyaane waxay xusaan in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo degtay wakhti xusniga iyo murugadu ay ku badatay oo ahaa wakhtigii gaaladu ay aada u dhibeen nebiga calayhi salaatu wasalaam siiba sanadka la baxay caam alxusn sanadka murugada oo labadii qofe garabka u ahaa xaaskiisii qaaliga ahaydee khadiija ee wax isaga rumeeye uguba horreysay sanadkaasay ka dhimatay waxaa kaloo ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib oo gaashaanu ahaa ee difaaci jiray inkastoo aanu rumaynin haddana tolnimo ku difaaci jiro oo gaalada ka hiray labadaasi markii ay wada dhinteen ayaa gacantii kaafirku nebiga kusoo muruxsatay calayhi salaatu wasalaam markaa waxyeeloodi waxyeeladii iyo dhibaatadii iyo dacfigii islaamka aada buu uga murugooday suuraddana ilaahay uu soo dejiyey oo tusaale loo samaynayo laleeya arrin keligaa ma ahayn rag kaa horreeya waxaan isoo mareene balla qabso waxaa labaadoo jirtay bay leeyihin culimmadu su-aal ka timi xagga gaalada inkastoo dee cahdigay soo degtay suuraddu maki ahaa waxaa suuragala inay usoo dhiibeen fariinta nimanka yuhuuddu quraysh inay usoo dhiibeen haddii waxii kugu soo degay oo waxaad ka taqaano shay alle xaggiisa ka yimi bal hadda waxaad xustaabaalayi waxaad wax nooga sheegtaa yuusuf iyo iyo walaalihii iyo taariikhdoodii iyo dhacdadii soo martay labadaas sababood bay ku soo degtay cataa ibnu abi rabax waxa uu leeyahy qofka murugaysan ee suuraddan akhriya waa ka fuqaysaa murugadiisu iyo hamiga iyo warwarka haystaa waxau isaguna lahaa khaalid bnu macdaan suuraddan iyo suuradda laydhaa suuratu maryam oo kuway ahlujannuhu ku xusuusan doonaan adduunyada ay celcelin doonaan rubama uu ka akhriyay malaakutubih hore marka suuradda aynu eegno muuqaalka guda ay bixinayso waxaynu odhan karnaa waxay wax ka tilmaamaysaa ama si cad ay u sheegaysaa insaanku inta uu ifkan joogo xikmaddu u joogaa inaanay ahayn inuu raaxaysto oo maal iyo madaxnimo iyo caafimaad iyo cilmi iyo awoodu ku raaxaysto laakiin uu imtixaanayn macnaha nolosha inay insaanka fahamsiiso suuraddu ayaa ay u soo degtay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab allana waxau ihi raggaan idinka soo sheekeeyey warkooda cashar baa ugu sugan ciddii caqli leh qaybteeda horena alla waxa uu tilmaamay laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin kuwa waraysanaya leh ka waran casharaa ugu sugan baa ilahay wi naxnu naqusu calayka axsana alqasas waa wararka ugu qaalisan bay ku jirtaa qisadu marka macnaha noloshu inuu insaanku yahay inuu halkan ku imtixaanayin ayay bayaaminaysaa shayga maqsaha ahee suuraddu ay iftiiminaysaa waa kaa haddaad maal hesho waad imtixaananta haddaad madaxnimo hesho waad imtixaananta haddaad qurux hesho waad imtixaananta haddaad jacayl lagu jeclaado waad imtixaananta haddii lagu naco waad imtixaananta mar walba saa in loo fahmo oo keliya dadku aanay u akhriyin qisadan sida noofallada iyo bugaagta sheekada loo akhriyo ee jacayl ka sheekeeya laa qur-aanku taa waa ka dheeryahay ee sida aayaadkaa ka muuqda suuradda ay tilmaamayaan waxaa ilaahay ugu talagalay in ay fahamsiisay insaanka intuu halkan joogo inuu imtixaanan yahay oo allah waxa uu nebi maxamed ugu soo dejiyey inay ka dhaqdhaqdo warwarka maalmaha haysta maalmaha warwarkii haysta ama inagaba warwarka inaga haysta adduunyadan iyo dee imtixaanaadka aynu ku arkayna iyo islaam sida afka loo gashaday iyo siduu gaalu kibray macnaa iyadoo dadku awoodooda iyo asbaabtooda iyo dadaalkooda ay qaadanayaan haddana inay xayaatada macnaheeda la qabsadaan fasbir kamaa sabara ululcasm sida raggaa hore ulcasmigu ay u sabreen u sabir baa nebi maxamed lagu yihi calayhi salaatu wasalaam wasbir wamaa sabruka ila billaah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun walaman sabara wagafara ina dalika lamin casmi lumuur marka macnaha noloshayna fahamsiinaysa yuusuf waynu arki doonaa aabbihii baa jeclaaday imtixaan baa ka soo maro walaalihii baa ku colaadiyey dumar baa jeclaaday imtixaan baa laga soo ayaa iyadana ka soo maray marka wuxuu ku imtixaanaa dhibka walaalihii ka soo gaadhay iyo ceelkay ku rideen waxa uu ku imtixaanaa addoonnimadii uu soo maray la addoonsaday wuxuu ku imtixaanaa islaantii ka daba dhacday ee dhibaatada ay ka soo gaadhay xabsiguu ku imtixaanaa wuxuu ku imtixaanaa madaxtinimadii intaa ka dambaysay loo dhiibay min maxbuus ayuu ka dallacay ilaa madaxweyne ilaa wuxuu ku dhowaaday maamul sare oo wasiira buu gaadhay intaasaa labadaasaa la isugu xigsiiyey haddana rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid faatira alsamaawaati waalard anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin ducadiisii uu ku gebagabeeyey markaa taasay noqotay cumuuman waxyaabaha qisadu muujinaysaa waxaa ka mid ah cidda kuugu sokaysa ee garabka iyo gaashaanka ku ahi waa ilaahay allahu waliyu aladiina aamanuu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim leanna qisada waxaa ka muuqanaya nebi yuusuf cidda weerarka ku qaaday aan dille ceelka aan ku ridna u tashanaya ahaay waa walaalihii marka nebi maxamed waxaa laleeyahay kuwaad ka fadhidi weyda hadday adeeradaa abiilahab iyo xigtadaadii yihiin hadda raggaa walaalaha la ahaayee isku aabbo ay ahaayeen nebi yuusuf ay ahaayeen kuwa dhibkan soo mariyey marka intaad ku dhololayso xisbigayga intaad ku dhololayso dowladayda intaad ku dhololayso tolkayga iyo kuwaanu ilmaadeerada nahay iyo laandheerahayga bal haddee qisadu waxbay ku fahamsiinaysaa laandheeraha laftiisaaba malaa boqonta ku jari kara iyo cilibta marka waxaa lagu wada socdaa aanu diin hayn بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء الله أعلم بمراده بذلك تلك تنصص عطى آيات الكتاب المبين كتاب كي عدا افتيمي وحفتيمي آيات كمدوي إنا أنزلناه ونسود قرآنا عربيا استوى قرآن اللغة العربية كسود لعلكم تعقلون لكي تعقلون إنا فهمتان وقرتان وكستان ويدين لا دعوه ayuu quraanka loogu talagalo la idinku soo dajiyay nahnu naqussu alayk waxaanu kaaga warramaynaa nabi maxamed oo aan ku sharxi doonaa ahsana alqasas qisooyinka tii ugu wanaagsanay halkan oo qura lagu sheegay qisadan quraanka ahsana alqasas bay noqotay lianahu intaa aynu muddadaa soo sharxaynay oo dhan قصة واوحة وحيابها لقد فائدين كمدة مستفادات هذه القصة وبكونها أحسن القصص القصص وحا أي كل نقطة أحسن القصص لإن كان صو عبرة ومعنه حياة ضئية نرش أي كل نسينيس أي نصارك قصص أحسن القصص كل نقطة بما وحينا إليك وحيقا نكوى حيوني درت هذا القرآن قرآنك أما مما وحينا إليك هذا القرآن qur-aankan kuwaanu ku waxyigaanu kuu sheegnay bay ka mid tahay qisadani wain kunta min qabli qur-aanka ka hor waxaad ahay la min alkaafiliina kuwa ka warla macnahan oo dee waa kaa xusniga iyo murugadu ay kusoo marayeen laakiin markaad qisadan akhrido wax badan baa kuu bixi sidaasaa ilaahay kitaabkiisan uu ku tilmaamay anzalnaahu qur'aanan carabiyan bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi la min alkaafiliin waxaa kasii horaysa lacallakum tacqiluun cumar bn khaaab nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a wuxuu leeyahy ninaan walaalanahayo reer bani quraydaabaan soo maro xoogaa kutubtii hore ah ayaan kasoo yaro qorqortay aayada iyo qisooyin ee balma kugu dul akriyaa u xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa uga baahantiin buuri kuwa ummado kale maxaa uga baahantiin iyadoo kan haysaan axsana alqasas iyadoo haysaan iyadoo haysaan qur-aanka ilaahay sidan u ammaanay maxaa uga baahantiin رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أبو الله عمر كاسو النبي كفرحي عليه الصلاة والسلام إذ وقت حسن نبي محمد وقال يوسف لأبيه نبي يوسف باكوير أبيه يعقوب يا أبتي أباها وإني رأيت أنا وحن أركي أحد عشر كوكبا كوبية طبا حدي والشمس والقمر يقرح ذي يضيحي رأيتهم وأبان أركي لي ساجدين iyagoo aniga ii sujuudsan baan arkay sidaasuu qaala markaa yacquub baa yidhi yaa bunaya inankaygiiow laa taqsus ru'yaak manaamkaaga ha uga warramin calaa ikhwatika walaalaha waa manaam wanaagsani fayakiiduu laka dabeedna ay ku shirqoolaan kaydan shirqool iyagoo ku xaasidaya xasadkaasi halkuu ka yimi iyo walaalaha waxa xasadka ku kalifaya kusoo riixayana wuu xuseeyo waxau idhi ina ashaydaana ka magacaa la yidhaahdaa lilinsaani aadamaha caduwun mubiin cadow buu u yahay cadaawadda caddaystay wakadaalika sidaasuu yajtabiika rabbuk ilaahaagu kuu dooranaya yajtabiika rabbuk ilaahaagaa ku dooranaya nebi yuusufu wayucallimuka min ta'wiili laxaadiid waxaanu ku barayaa manaamka iyo ruyada tafsiirkeeda wayucallimuka wuxuu ku barayaa haddaad yuusuf tahay min ta'wiili alaxaadiidi sheekooyinka cabirkooda macnaha ru'yada cabirkeeda wayutimu nicmatahu calayk nicmadiisana dushaaduu dhammaystirayaa ila cilmigu waa nicme wa calaa aali yacquuba yacquub oo aabbahaaya aalkiisana nicmadiisaa ilaahay uu siinayaa uu u dhammaystiraya kamaa atamahaa siduu nicmadaa u dhammaystirayba calaa abaweyka labadaadii aabbo min qablu wakti hore ibraahiima wa isxaaq ibraahim iyo isxaaq oo ku awoowahaa awoowa aabba une nicmadii ilaahay uu siiyey ayaa adiga iyo aalu yacquubba ilaahay uu siinaya aqoona iyo nebinimo ina rabbaka ilaahaagu caliimun xakiim iyo wax walba og weeye shay walbana xikmad u yeela manaamka markaa sidaasuu ku arkay oo koob iyo tobankan xidigna waxay yihiin koob iyo tobankiina le walaalahaayeen qoracdiiyo dayixuna waa aabbihii iyo hooyadii qisaduna manaamkuna waxa uu sheegayaa uun inankan kol haddii loo sujuudayo in uu yahay mid derajo leh oo mustawihiisu sarreeyo oo kaba fadli badan kol hadda iyaguba u sujuudayaan halkaa waxa uu ka faa'iidaystay yacquub in inankan la weheliyo arrinkiisuna arrin uu yahay dadkan ka waaweynna uu ka fadli badan yahay halkaasuu kala baxa manaamkaa fiican baa dabeedna uu ihi ku laxa jeclo oo walaalahaagaa waan arkayaa way silan yihiin ama siday isha kuugu godayaane manaamkan ha u sheegin buuri saasuu marka xusay ficlan sidii baanay u dhacdo qisada gebagabadeeda marka aynu gaadhno waxaynu arki doonaa iyadoo aabbihii iyo dee hooyadii wa rafaca abaweyhi cala alcarsh uu sariirtii boqortooy madaxtinimada uu ku fadhiyay uu saaray oo ay u sujuudeen baynu halkaa ka arki doonaa qisada qeybteeda dambe oo sidii ayay u dhacday halkaa waxa aad ka arkaysaa in uu manaamka fiican yahay qofka muuminka u arko mid runahoo fiican sidaa uu yacquuba u dareemay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede sidaasuu u sheegay oo waxau ihi nebinimadii way dhammaatay laakiin waxaa haday un almubashiraat waxyaabaha bushaareeya sida nebinimaduba u bushaaraynaysa oo ah manaamka wanaagsane qofka muuminka ay u arkayo ama loo arkayo cid walaalkii ay u arkayso sidaa darteed buu ku taliyey qofku markuu manaamkaa fiican arko qof ay isjecelyiin inuu dhiibo tafsiirkiisa ama qof aqoon leh oo qof markaa aan jaahil oon garanayn ama cadow ay yihiin si aanu uga janjeerinin waa inaanu manaamkii u dhiibin fayakiidu laka kaydan waxaana taa uu uga taxadirayaa nebigu sida athar kale uu fasirayo manaamku lug shimbir buu saaran yihi macnaha kolba sidii lagu cabiro unbuu dhacaya haddii si khalada lagu cabiro saasuu dhacaya haddii si saxa loo cabiro saasuu dhacaya marka inaan la leexin dabeedna qisadii baa ilaahay uu bilaabo waxa uu rabbi yihi laqad kaana xaqiiqanimo waxa ahaaday fii yuusufa wa ikhwati nebi yuusuf iyo walaalihii aayaatun lisaa'iliin calaamooyin iyo wax cibro ah oo lagu wax lagu qaataa ugu sugan kuwa su-aalaya kuwa ku su-aalaya hadday nebi maxamedow kuu yimaadeen waa looga jawaabi doonaaye waxa ku qaateen oo aayad iyo deris ifka wax u anfaca oo aqoontooda iyo sabirkooda iyo kor u qaada cilmigood ha noqda id wakti xusa daba qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaalihii oo ilmo yacquuba la yuusufu wa akhuuhu bay yidhaaheen yuusuf iyo walaalkii dee marka walaalo way wada yihiine sida culimmada kutubooda ku qoraan waa mid ka yaraa banyaamiin la odhan jiray isku bahaayeen marka ukhuwadan sida gaarka ah yuusuf iyo kay isku bahdayiin labadoodaasi axabu ilaa abiinaa aabbaheen ayaa loo kalgacayl badan yahay oo jecel iyaga minaa xaggeenu ka jecelyahy labadooda si gaar uu jecel yahay oo aanu innaga inoo jeclayn wa naxnu cusbatun innaga qudhigeennuna jamac baabaynu haddanahay iyagu aaba laba keliyahe inagu toban baynu nabayda inaa waana aabaheen la fii dalaalin mubiin baadi cad buu ku sugan yahay odaygaasi wuu ka dhacsan yahay bay inuu labaa iyo dad badan isku doorsado laandheere iyo laangaab inuu isku doorsado waa ducufniyo bay dhahan odaygaas arrinkiisu ilaan saasu bay ka dhiganta baashu munaawaraadku qabiilku siduu usoo socdo socdo bahun buu tegaya saa ilmo yacquub laba isku bahayo iyo toban isku baha muxuu u raaci waayey bay dhahan kanaa garab iyo gaashaanba waa faraha badane halkaasay la gaadheen dagaalkiina waa adiga arkaya halku marayo aimadu way ku murmaan ama way isku khilaafaan ma ambiye ahayn mise may ahayn rag badan baa waxay ku tegeen ambiyada waxan oo malaha dembigi kama soo fuleena kuwani nebiyaal may ahayn rag badan baa sidaa ku tegeen waxaanoo jariimad ah iyo dil iyo been iyo intana isdaba dhigeen qaarkoodna waxay leeyihin dee wakhtiga nebi un baanay ahayn berigii dambe ambiye laga dhigay uqtuluu yuusufa bay idhaheen marka yuusuf hala dilo aw idraxuuhu ardan ama meel aan ku tuurno qarfo ah yakhlu lakum waxa cidla idiin noqon doona wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa cid baan idinka dhex maraynin wa takuunuu waxay idin noqon doontaan min bacdihi yuusuf dabadii qowman saalixiina qolo wanaagsan waynu towbad keeni markaa towbaddana waa lagu wanaagsanaan bay idhaah dembigaa la iska dhaafay halkaasay maraysaayoo waa labadii ilma aadam halkii ay isku dileenuun wixii xasadka la odhan jiray muxuu wuxuu helay maan anugu helo dabeedna aafada iyo inkaartaasaa dhacday arrinkiina wuxuu gaadhayba dil buu gaadhay tashigoodiina labadaasu ku ururay in kow laga siiyo ama la ambiyo oo laga indhaqarsado odaygaa dabadeedna inaan cidiba u dhaxayni iyo iyaga anfac wixii ay heli jireenna labadaasi iyagu ay helaan oo aan ku shubanno waxaa kaloo aad ka arkaysaa siyaabaha ibliisku insaanka u ambiyo oo ah waar waxaa iska samee waa toobad keeni doontaaye ina allaha kafuuru raxiim cun oo dil oo dhac hadalunbaa ka dambayn towbadina way ku xigi watakuunuu min bacdihi qowma saalixiin qaala qaa'ilun minhu mid hadloo iyagii ka mida ilmo yacquub baa waxau ihi laa taqtuluu yuusufa yuusuf kaw ha ka siinina baan leeyahy miyuu ka reeyay haddaa wa alquuhu waxaa ku tuurtaan baan leeyahay fii khayaabati ljubbi ceelka madowgiisa jubbigu waa ceelka la xidhay ee wadaanta lasoo daro khayaabada ama khayaabaatina waa madowga madowga ceelkaasi uu leeyahy un ha lagu libdhiya buu halkaasaa maqalkiisa iyo muuqaalkiisuba uu ku libdhi doonaa yaltaqithu waxa qaadan doonaa ama ha qaato bacdu sayaara safarka qaarkii iska yaqaana ceelka in laga dhaansanayo qeybka waxba kama sii ogeyn laakiin wuxuu iska ogyahay dee in kolley cidda ku baraarugaysaa ceelka halkaasee marinka ah ay safarun tahay sayaaradu waa safar in kuntum faaciliina haddii aad tihiin kuwa wax samaynaya sidaa sameeya halkaasuu arrinkii qabiilku maray kani kan u naxariistay ha la libdhiya buu isagu yahay maqalkiisa iyo muuqaalkiisaba ha la libdhiyo halkaa ha ku libdha buu qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tii baa la isla afkartay tii ahayd in la libdhiyo aan la gowricin ama la tooganin oon dhiig ka daadanin laakiin la libdhiyo naxariis daradii halkaasaa la isla dhigay imtixaankanina waxa uu ka raacay jacaylka aabbihii jeceliis akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo daacadiisii fiicnayd ayaa aabbihii uu ku jeclaaday ficlanna waa iska macruuf waalidku mar walba yuu u naxariis badan yahay carruurtiisa dee kuwa ugu yaryar kuwa ugu waaweyn dee waa dad wax qabsanaya oo tamarinaya laakiin mar walba waxaa naxariis mudan kasii yar xanaankiisa iyo korintiisa iyo kawarhayntiisa iyo dhowridiisa ilaa kani waa gaafabaxayaayo waa qof weyn oo isdabaraye kaa yar ayaa naxariistu ay keenaysaa sidaad mar walba aragto laga celinaya carruurta kale taasoo iska eexasho ma ahayn uu carruuru kale eexanaya taasoo iska dabiiciya tii bay ku diidan yihin haddii la isa soo raacay qaaluu waxay dhahan yaa abaanaa aabbaha iyo ubeyna maa laka maxaa kuu sugnaadee kugu dhacay ee laa ta'manna aanad noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf maxaad noogu aamini weydee aada noogu diidanta wa innaa anagu lahu isaga la naasixuun waabaanu u danaynaynaa bay dhahan waa u danaynaynaa dantiisaanu wadnaa inankan marka dee warwar hore a jiray ama malaha marar horeay tijaabiyeen inay gooni ula baxaan oo uu ka diiday sida ka muuqanaya hadalka dhinaciisa ama mafhuumka hadalka laga fahmayo calaamadda laa ta'manna nuunkeeda dul saaranina wuxuunay tilmaamaysaa shay loo yaqaano ishmaam fii cilmi alqira'aat oo ah dammu shafatayni qubayla nutqi bilxarf in deblaha uun lasoo yaro godo wakhtiga lagu dhawaaqayo xarafka laa xada lahu lilacmaa bay idhahdaan qofka indhoolaha ay dheef kuma leh leanna waxba ma arkayo debla lasoo goday iyo qaar la kala kaxeeyi doona laa ta'manna marka codka kama muuqanaysa deblaha waa in lasoo yaro godo sidaa darteed baa qalad aada akhriday haddii aada ka tagto noocaas markaad xabso akhriyayso arsilhu bay yidhaahdeen inankanna raaci macanaa annaga qadan aroorta yartac wa yalcab yartac ha soo daaqo daaqitaankaa la ydhaa rafciga yartaca soo daaco ha soo daaqo bay idhahan qaraabka wa yalcab ha soo ciyaaro wa innaa lahu la xaafiduun annaguna waanu ilaalinaynaa oo had iyo jeer marka baadiyaha la tago xangeeyada iyo waxyaabaha yaryar ee dee qaraabka ah ee faraha badan ayay ciyaalku soo cunaan kaasuu soo cunay soo dalxiisi bay hana soo ciyaaro waa ilma yaro ciyaarta ugu baahan yahay waana sababta uu ku siiyey markii ay yidhaahdeen ha soo dalxiiso ha yar aad bedesho oo ha soo ciyaaro sababtay kaga furfureen taase ahayd waayo ilmaha in la curtudooba maaha wakti min awqaatihi waa in loo ogolaadaa inuu yaro luga fidsado maaha ciyaar badan oo dee cay iyo dabdaro iyo qaar wakti lumisa uu ku dhex darmaye wakti uu cajsigu ka boo laanna ilmaha yar waxa la idhahdaa isagu tamarta ma istoorgarayaa la yidhaha ama ma kaydiyo ee waxa uu jecel yahay wixii uu cuno inuu istifraaq ku sameeyo oo uu dabadda dhiga sidaa darteed waa kan ciyaarta badan oo daymo daayeer iyo tucarureetoona lagama daalabale macnaa mar qura isma taagayo sidaa darteed markiiba uu gaajoonaya haddana saas u soconaya marka haddii la caburiyo cadsi baa imanaya xataa aqoontiisa iyo fahamkiisaba waxba udhinmaya marka yacquub inanku ha soo dalxiiso ha soo ciyaaro lagaga furfuray qaala markaa waxa qirooyinka qaarkoodna nartac wa nalcab ayay sheegayaan jamac marka waxa weeye waanu soo ciyaaray waanaanu soo qaraabsan qaala markaa wuxuu ihi innii aniga la yaxsununii waxa imurug gelinayaa an tadhabuu bihi inaad kaxaysaan wa akhaafu waxaanaan ka cabsanayaa an ya'kulahu di'bu yaygu inuu cuno wa antum canhu khaafiluun idinkuna aa moog tihiin oo ka warlaadihiin inuu yaygu cidlo ka helo oo macnaha meeshu yayna waa lahayd ayaa suuragal ah iyaga laftigoodana ogaalkooda iyo xiisaha ay u qabaan ma fiicnayn sidaasuu ku cileeyey qaaluu waxay idhaahdeen lain akalahu di'bu hadduu yaygu cuno wa naxnu cusbatun annaguna jamaca faraha badan aanu nahay innaa annagu idan wakhtigaa la khaasiruun kuwa guuldaraystaanu nahay rag waaweyn oo ilmihii yaryaraa ay walaalaha inay wadeen bahal ka dhex qaatay ma wanaagsana bay idhaahna waa guuldaro marka waxaanu kuu sheegaynaa ballan baanu qaadaynaaye yay u dhowaanayaa ma jira baydhah marka la naasixuuna la xaafiduuna la khaasiruuna waxaasay isdabageliyaan hadalkaa iyagoo adkaynaya falamaa dahabuu bihi buu ilahay yidhi markii ay ilmihii kaxeeyeen wa ajmacuu ay go-aamiyeen an yajcaluuhu inay dhigaan ay ku tuuraan fii khayaabati aljubbi ceelka madowgiisa ceelkii madoobaa inay ku ridaanna ay go-aansadeen wa awxaynaa ilayhi falamaadu lamaadu jawaab bay qaadataa wowgu siliya tawkiid buu noqon marka markii ay la tegeenay sidaa go-aamiyeen awxaynaa ilayhi waxaabaanu u waaxiyoonaybaa yuusuf latunabbi'annahum waad u warrami doontaa biamrihim haadaa faldembiyoodkoodan wahum laa yashcuruun iyagoo aan ku garanayn maalin maalmaha ka mida wakhtiguu isbedelayo adiga oo madax ah oo arrinka uu isbedelay oo ceelkii aad ka baxdood maxbuusnimadii ka aad ka baxdood madax tahay ayay iyaga oo baahan intay gacmaha ku hoos dhigtaan ayaad u warrami doontaa faldembiyeedkan waxii baa sidaa lagu siiyey marka isagoo yar baa loo waaxiyooday ama sidaasaa ilaahay qalbigiisaba uu ku ilhaamiyuu u sheegay latunabbi'annahum biamrihim haadaa waa faldembiyeedkooda iyagoo aan ku garanayn dee in badan buu celcelinayay saynu qisada qaybteeda dambe ku arki doono inaa walaalatihiin soo kaxeeya muddo kadib bay ayuu isu sheegay ceelkii sidii bay igu rideen waana dhaqaajiyeen wa jaa-uu abaahum jaa-a waa ficil maadi oo aan qaadanin mafcuul hadday mafcuul qaadatana tadmiin baa jira macnihiisuna yahay in ficil kale macnaheeda ay qabto oo ah wasala wa jaa-uu bimacnaa wasaluu abaahum aabbahood bay soo gaadhaan cishaa'an goor oo fiida ama maqrib dabadiya yabkuuna iyaga ooyaya oo intii ay odhan jireen dacwada oydo oo kale intay markay wax khiyaamaynayso iyagoo iska oohinaya ayay yimaadeen sida dadka had iyo jeer wax jila iyo fanaaniintu marna ay isaga farxiyaan marna ay isaga ohiyaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun waa siyalyaalka qaaluu waxay idhahdeen yaa abaana aabbaha iyow bay idhaahdeen innaa annagu dahabnaa waanu dhaqaajinnoonu tagnay nastabiqu annagoo baratamayna wa taraknaa yuusufa inankii magacaa la odhanayana waxaanu kaga tagnay cinda mataacinaa alaabtayada agteeda noo sii ilaali baanu idhi bagaashkii aanu dhiganay fa akalahu di bahalkii aada sheegtay yayga habaa cunay wamaa anta adiguna mayhid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaya oo haa waa runtiin idin odhanaya walow kunnaa saadiqiin aanu ahaanaba kuwa run sheegaye halkaasay wax mariyeen intaasaa la isku dhaabay waa cudurdaar ayaa la isku hagaajiyey waxaa leyna ku alaabtu ag fadhiyey maana aan ku gaboodsanine hawshii badnayd ee aanu ku jirnay iyo tartankii baanu ka daynay gahalkii baa cuna naqshadana way ka xadeen kelmadii uu sii yidhi uun ayuunbaa ay ka qaateen oo insaanku taa wuu iska yaqaanaa sidaa darteed baa islaamku garsoorka wuu u diiday wax la ydhaa horcarar ama talqiin oo qofku marar badan ay ku murugsantahy ama waxu kala caddaan laayihiin ayuu ku doodaa kelmad aad uu kaa helay marka waxuu sheegtay mooyaan wax loo laqima laa midhkii unbay kala halkii unbay kala qaadeen walow kunnaa saadiqiinana waxay ku ogolaysiinayaan arrinka di'digana ilaahay baa beri yeelaya xayawaankaa cidlada iska joogee layidhi nebi buu cunay ambiyada ilaahay ka mid a isagana akhiiran wuu beri noqon doonaa waa lagu been abuurtaye marka imtixaankani nebigaa uu soo maray dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay inuu ahaa dadka ugu sharaf badan caalamka maray quraysh u yimaadeen dad asxaabtiisa ka mid ahaayo ay weydiiyeen man akramu nnaas bay dhahan dadka yaa ugu sharaf badan ama ugu laandheeraysa kolkaasaa waxau ihi atqaahum lilaah ka ilaahay ugu cabsi badan waxay idhaahdeen laysa can dalik nas'al kaa kumaanaan weydiin waxau ihi yuusuf nebiyullaahi ibnu nebiyillaahi ibnu nebiyillaahi ibnu khaliilillaah ka ugu laandheeraysan haddaadi weydiisay waa nebiga saddex nebi ku abtirsaday nebi yuusuf oo yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim kaasaa rag reebay imtixaankani soo maray waa kii dabeetana yidhi kaakumaanaa su-aalinoo wuxuu ihi marka ma carab iyo jilibadeediiba ay weydiinaysaano haabay yidhaahdeen oo wuxuu ihi khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihuu kuwii berigii jaahiliyadii ugu wanaagsanaa ugu mudnaa ugu caqli iyo akhlaaq fiicnaa unbaa dee markay islaameenna ilan islaamku wuxuunbuu u kordhiyaa qofke ayuunbaa iminkana ugu fiican markay diin barteen wajaa-u buu ilaahay ihi waxay la yimaadeen calaa qamiisihi shaygii uu gashanaa qamiiskii toob iyo qamiis waa shaygan dheeree la gashan yihi bidamin kadibin dhiig beena bidamin dii kadib dhiig beena bay kusoo dhoobeen qaala markaa wuxuu yihi yacquub bal sawalat lakum waxay idiin qurxisay anfusukum nafihiinu amran arrin bay idiin qurxisay oo a dilka inankan fa sabrun jamiil fa xaalii sabrun jamiil arrinkaygu waa sabir wanaagsan buui wallaahu lmustacaan ilaahay baana laga kaashadaa calaa maa tasifuun waxa aad sheegteen ee tilmaamaysaan been sheegoo been run u eg sheeg baa layidhi mararka qaarkood bay dee beentu iska buurbuuranta oo mid fashilanayta qamiiskiina way keeneen dhiigna dusha wuu kaga daadsan yahay rifrifna ma leh waxaana la iska yaqaanaa bahar hilib goostoo qof cunay inuu dee wax rifo oo mar hadduu jidhkii qaniinay uu waxyeelay dee qamiiskana caqligu wuxuu keenayaa inaanu la saayirina isna uu daldallaaciyo qamiiskiiyo salama dhiig lagu shubayna leh ayay soo dhigeen marka waa beenilu keliya oo la qabtaabay leedahay halkaasaanay ku dhacayso leannahu qofku waaqica markuu ka baydhsan yahay wax badanna uu isidhaahday isku hagaaji unay ka kala lumi uun goldalooladunbaa badan isaguna sidaasuu muxuu gartay in lala helay dabeetana mu'aamaradi dhacday arrinkiisii sabir buu ka dhigay ereygani waa kii ay soo daliishatay caaisha xaaskii nabigeyna abubakar sidiiq markii munaafiqiintu ay idhaahdeen way sinaysatay iyadoo ciil la fadhida ayuu nebigu maalin wax su-aalayoo wallaahi wax kaloon idiin soo qaato ma garanayee haddaan idin idhaahdo xumaani ma jirtana dee warkiibaaba baahay waxba iga qaadan maysaane kelmaduu yacquub yidhi un baan idin odhan lahaabay tiri fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wajaa-ad sayaaratun buu ilahay yihi qolo socdaalabaa yimi fa arsaluu waaridahum kii u soo dhaaminayay ayay direen oo yidhaahdeen hebelow inoo soo dhaamiyo ceelka ka soo dhaami fa adlaa dalwa wadaantiisiibuu ku riday ceelkii qaala markaa waxa haadaa ulaam yaa bushra bushaaray tacaal wey kaalay haadaa ghulaamkani waa inan marka inaan daadiisu weynayn ayaad garanaysaa qofka ghulaam waxaa la yidhaahdaa marka uu heerkaa qaangaarhka uu taagan yahay wa asaruuhu waabay iska qarsadeen bidaacatan isagoo bagaasha sidii bagaashkaa inankii isaga ahaa nebi yuusuf loo xambaaray waa la iska qaatoo safarkiibaa lagu daray iyo alaabtii la doonayo in la iibiyo bidaaca waa bagaash wallaahu caliimun bimaa yacmaluun ilaahayna waxay samaynayaan wuu ogaa arrinkaasi inaanu wanaagsanayn nebi ambiyada ka mida in la xambaalo la iibiyo inaanu wanaagsanayn waa ogaa rabbi washarawhu nebigan way iibiyeen bithamanin baksin lacag oo iska liidata bithamanin baksin lacag kooban ayay ku iibiyeen allah sheegay siday u tahay baksiya waxa uhi daraahima macduuda shilimo iskaba tirsan bay ku iibiyeen nebigan qaaliga ah wa kaanuu waxaanay ahayn fiihi isaga min azaahidiina kuwa iska nacaya kuwa ka dhaqaajinaya oo dee safar wuxuuna ugu jecel yahay uun shilimo uu jeebka ku rito wax culus oo uu qaaday iyo wuxuu xamaalay iyo dad lagu ararko ma jecla arrinkiisi halkaasuu maray waxa uu noqday addoonkaa la iibsado isagiina badeecad buu noqday waxaa la dhaafsanayaana waa shilimo kooban waxaa laga fahmayaa in addoomuhu ay iska jireen islaamka ka horba laakiin islaamku waa jiheeyey uun oo addoonkii meesha kamuu saarin oo xukun la nasakho kama dhigine laakiin xadgudubkii lagu samaynayna waa ka joojiyey addoomahana xuduud iyo xuquuq buu u yeelay oo uu hagaajiyey iyo xorriyad in la siiyo oo xurmadooda la mariyo wa qaala markaa waxa uu yihi aladi ishtaraahu kii iibsaday oo min misra mar haddii ay misra misran aanay ahayn raadu mar qura kor dhabanta waxa ay sheegaysaa magaalada masar waa mucaraf macnaha maalansarifa magaalada masar ka mid ahaa kii madaxdaa ma ahayn laakiin saraakiishiiyo wasiirada hoosu ahaa wuxuu ku yidhi limra'atii xaaskiisii akrimii mahwaahu meeshuu inanku degayo bal hagaaji oo inaga tiiri inankan casaa an yanfacanaa inuu wax inagu taraa laga yaabaa aw natakhidahu waladan ama ubadba aynu ka dhiganno inaanay ubad badan lahayn ama ubadba aan jirin baa muuqanaysa waynu u aayi doonaaye bal sidaa yeel ilaahayna markuu u tibaynayo awliyadiisa dee astaantaa wanaagsana laga arkayo awgeed ayaa ubadnimo loo qaadaa oo fircoon xaaskiisiiba maxay lahayd suuratu lqasas haddaad akhrido dee quratu caynin lii walak bay lahayd oo indha aynu ku qaboosano walad baynu ka dhigane fircawnow inoo kari bay lahayd nebi muuse wakadalika sidaasaanu makanaa liyuusufa nebi yuusuf u dejinay baa ilahay uhi fil ardi dhulka meeluu dhulka ka degoo wanaagsan iyo guri madaxtooyaanu dejinnay walinucallimahu iyo si aanu u barno min taawiili laxaadiid malaamka cabirkiisa marka waxaanu dejinnay ehelkaa wanaagsan oo ceelkiibaa laga soo saaray gurigaa barwaaqada leh aqoonna ilaahay waa siiyey wallaahu haalibun calaa amri ilaahay arrinkiisa mid hirgelinaya weeye ilaahay arrimihiisu kuma adkaadaane wuxuu ilaahay doono wuu hirgeliyaa laakiin wuxuu bani aadamku doonaa ma hirgalo dee waa adiga arkayo way ka takhalluseen ilmo yacquub laakiin ilaahayna sidaasuu usoo bambaaniyey oo usoo badbaadiyey oo adiga arkayoo doonyo dhan oo degay iyo maraakiib ama diyaarado cirka ku burburay oo gubtay baa lagu odhanayaa saqiir yar baa ka baxay walad yar diyaaraddu markay kala go-day way dhacday ayuunbaa ilmo yari uun isagu halka ay ka kala go-day inuu ka siibtay hooyadiina halaagsantay siday isaga marka ilaahay baa yaqaana siduu wax u badbaadinayo wallaahu haalibun calaa amri walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani dhugdhugtooda iyo xooggooda inay wax ku hirgeliyaan bay moodaan walamaa balaqa ashuddahu markii uu gaadhay mudakarnimadiisii ee uu isku tuntay wa aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilma aqoon iyo xikmad baanu siinay xikmad iyo cilmi waa faham uu fahmay xaqa iyo sawaabka iyo cilmi baa ilaahay uu siiyo sahay u ah oo adiga arkayee aanu damqaynin imtixaanka soo maraya iyo ceelka lagu riday iyo xabsiga uu ku jiro isagoo xabsiga ku jira ayuu risaaladii iyo dacwaddii gudanaya taasina xikmaddii iyo cilmigaa keenaya imtixaankaa hore kolkii uu soo dhammaaday waxaa ku bilaabmay ciddii uu la qoyskaba ahaa ayaa markaa imtixaan isagana kaga bilaabmay oo kii labaada waraawadatu waxa caashaqday buu ilahay oo ka daba dhacday allatii huwa fii baytiha kadalika najzi lmuxsiniin samafalayaasha saasaan u abaalinaa aa iska macruuf weeye qaacido caama baa ilahay u dejiyey wakadalika najzi lmuxsiniin samafal oo dhan abaalkiisu ah waraawadaةu alatii huwa fii beytiha tii gurigeeda isagu uu joogay ayaa caashaqday nebigan can nafsihi ayay ka doontay adduunkiisa ma aha dharkiisa ma aha laakiin waa can nafsihi isaga laftiisa isaga laftiisay kusoo hajahaysatay waqallaqat ilabwaaba albaabadana way soo xidhay wa qaalat waxa ay leedahay hayta laka kaalay waa soo dhawow bay leedahay xumaan bay ugu yeedhaysaa qaala isaguna wuxuu leeyahy macaad allah ilaahay baan ka magan galay sinadan iyo faaxishadan aada iigu yeedhayso ilaahay baan ka gaashaantay innahu ninka ku qabaa rabbii waa sayidkaygii buuri axsana mathwaay waxa uu wanaajiyey halkii aan degayay barkimada iyo furaashka uu dhigay aada bay wanaagsan yihin innahu arrinku waxa weeye laa yuflixu aldaalimuun dulmi falayaashu ma liibaanaan marka isagoo ay wanaajiyey saygaagu inaan khiyaameeyaa waa dulmi buu leeyahy afar arrimoodba waxay muujinayaan oo aayadda ka muuqanayaan in arrinku ku adag yahay iyo imtixaanku marka u horeysa ereyga muraawadadu waa raajacaad gabadhii oo aan mar qura la hadalen ku celcelisay oo baxnaanisay oo aada u raajacday wey muraawadadu taasay tilmaamaysa mirka labaad allatii huwa fii beytiha waa tii gurigeedaba uu joogayba oo guri cidlo ah dee waa dareemaysaa in imtixaanku sii badan yahay wakhallaqat ilabwaaba albaabadu ma furna dad lama milicsanayo lagama baqayo in cidi soo gasho albaabadu waa xidhan yihin wa qaalat hayta laka islaan afka kala qaaday dumarku waxaasoo kale way ka aamusi jireene oo ishaaraad kalunbay bixin jireene iyadiio afka kala qaadayna waa imtixaan kale afartaa arrimood oo isku biirayo waxay sheegayaan meel nin iska qabtay inaanay ahayn laakiin wuu iska qabtay waxaa la yidhaahdaa alfaraaqu lilnisaai halma walilrijaali kafla dumarka oo jaanis hela ama faraaq iyo dee waxqabad la-aan ku dhaca waxay ku keentaa in hamadu ay ku badato ragga oo faraaqu uu ku bataana waxay ku keentaa wax kaflad la yidhaahdo inuu ka dhaco oo horiyo dabadiid uu noqdo akhri iftiinka wax qabqabsan waayo kole du gidaarun ku qayluu meelun yuursado islaantiina ay aqalka dhexdiisun hawaarsato oo diin iyo dunya ay waxba qaban weydo dumarkaa iminka baadiyu da isma haleelaan xan iyo isku dir iyo kaartayn iyo waxba isma haleelaan nin waliba arigeeday wadataa warkay raraysa kuwa gaalada ee ordaya kiishada wadastaana waa soo soo kale innaga waxaan xaafadaha isku diray booliskuna il daran yahay faraaq iyo jaaniska wey marka in dadkii loo sameeyo wakhti ay wax bartaan iyo wakhti ay tacab galaan oo diin iyo dunya ay wax kororsadaan waa muhiim waa muhiim wey marka faraaqii baa ayaa kusoo kiciyey islaantan nebigan isaga ah qaala macaada allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay toddoba maalinka qiyaamaha ilaahay uu u hadhaynayo تضبلا وحكم لها ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله من أوي داي كبد قروحي قلبا كدلتي أو أي تريح ما سنة تبتني إلى هذا كعب سنة كبد بالشيء لكن هدي من أوي رج كبدنا هي نواساس وكلاو كسوين كوحة كتبها الحسانين عذر الله ورنشل عذر عذر روحة وها من صالح ونكسن dabeedna gabadh baa ina yar u soo dirta waxay leedahay hebeloo markhaati baan ku haystaaye fadlankaada aada ii furtide inantii yarayd buu soo raaco daacadnimaa waday qofkan bal markhaatiga aada u furtid gurigeedii markii uu tegey ayay inantii fasaxdo albaabkii soo xidho waxay leedahay markhaatiga aan kaa doonayaa waxa weeye inaad xumaan samayso haddii aad ka baxdo aqalkana waan qaylinaya dabeedna kolleyba kolleyba waa lagu haystaa ninkii isaga ahaa markuu arkay inay ku ciirtay waxau ihi bal haddee yar suuliguu galay kolkaa suuligii wuxuu iska soo marmariyey wasakhdii taalay ee suuliga ayuu isa soo marmariyey dabeedna wuu soo baxay oo iyadiibuu u yimi ninkii ay moodaysay inuu isa soo diyaarinayo uu soo maydhanayo oo urayay arag wax kale uma furnee waxay tiri intay albaabkii ka furtay fadlan idhaaf sidiibuu ku dhaafay kadibna ilaahay wuxuu ugu bedelay urtii uu ismariyey cadar buu ugu bedelay ninkii aada buu udgoonaaday xataa waxaa la tilmaamaa markii uu dhintay laftigeedana xabaashiisu way udgoonay idan markaa waktiga faaxishadu way badan tahay rag iyo dumarbe in aada loo feejignaadaa waxay keenaysaa inuu insaankaa ilaahay aakhiriya iftiinkaba horumariyo alla waxau ihi walaqad hamat bihi way doontay oo aad bay ugu fikirtay wahama bihaa isaguna wuu mililacay lowlaa an ra'aa burhaana rabbi haddii aanu arag ilaahay haybadiisa iyo burhaankiisa iyo awoodda rabbi haddaanay u muuqanin la waqaca biha uu ku dhici lahaa kadalika sidaasaanu nebiga waafajinnay linasrifa canhu suu si aanu xumaanta uga duuno iyo walfaxshaaa foolxumada sinadu ay leedahay innahu nebigani min cibaadina almukhlasiin waxa uu ka mid ahaa addoommaha iyaga hufan almukhlasiin mar haddii laamku kor dhaban yihi almukhlasiina buu ahaa waa kuwa ilaahay uu hufay ee xumaanta laga shaandheeyey marka hamiganaa kala duwan hammat bihi iyadee wuxuu ahaa hamigeedu mid dooni dabab ahaa hamigiisan ilaahay uu sheegayna dee ilan dhufaan maaha waa nin qoodho weeye naftiina isagaaba xagga dambe ka xusaya ina nafsa la amaaratun bisuu wuu melilacay laakiin wuu iska qabtay wuu iska qabtay oo dareen bilaa dareen mu hayn laakiin dareen wuu laha aimada qaarkood waxay ku fasirayaan waa sida qofka soomani biyihii oo agtiisa yaalla inuu u baahan yahay uu dareemayo laakiin cabsi ilaahay awgeed ay ka haysa ka xakamayso ka xakamaynayso marka ammaan buu kusii leeyahay isaga oo shaygan raqbadii ay u haysa inuu naftiisa ka xakameeyo ka xakameeyo uu ka xejiyo taasi markaa ammaan bay u ahayd burhaanka ilaahay u arkayna waa muraaqabadii baa jirta oo addoonka mu'minka ahay kolka awliyada ilaahay ka mid yahay hadduu is idhaahdo xumaan sane ilaahay unbaa u muuqanaya sao ilaahay kuma arkaya buu leeyahy marka jalaalkii iyo weynaantii ilaahay ayaa u muuqatay haddaana taa arki lahaynna wuu ku dhici lahaa sidaasaanu xumaanta iyo foolxumada uga duun ile baasha sinada la idhaahdaa waa alfaxshaa waa ceeb weyn wey qofka iyo qoyska iyo ummadaba foolxuma ayay ku tahay iyo fasaad innahu min cibaadina almukhlasiin kolkuu qofku niyadsamaad iyo daacad u leeyahay diintiisa sidaasaa ilaahay faraj ugu furaya laakiin wax badan oo qisooyin badanood kutubaha ka akhriyi karayso tafsiirka muxaqiqiintu mar ayaana ka raajixsana waa kan alla waxa uhi wastabaqa albaaba wastabaqaa mar haddii alifu ku taagan tahay waxa weeye labadoodii waa ficilka aliftu waa alif lithnayn wastabaqaa albaaba albaabkii bay u tartameen labadoodii iyadii oo eryanaysa iyo isagii oo ka ordaya waqadad qamiisahu qamiiskiisii waxa ay ka goysay ee ka riftay min duburin xagga dambe iyadoo jiidanaysa isna nin xoog u ahaa uu ka cararayo marka wastabaqa albaaba waqadad qamiisahu in badan bay soo koortay inaanay ka hadhin isagu uu diiday iyana ay kusoo dhaqaajisay dabeetana ay qabsatay la isrifrifay uu ka cararay qur-aanku waa fasiix wax badanoo erayo badanoo intaa lagu oofsan lahaa intanaad ku fahamtay wa alfayaa waxa ay kula kulmeen sayidahaa kii saygeeda ahaa lada albaab albaabka agtiisay kula kulmeen ayay ku kulmeen iyadii oo ay ku raran tahay oo iyana ay daba rooraysay isna uu ka roorayo ayay ku kulmeen albaabkii faktii uu ka siiyey albaabka si uga baxsado ayaa mise odaygiibaaba hortaaganba qaalat waxa ay tihi maa jazaau man qof abaalkiisu muxuu yahay araada biahlika xaaskaagii la doonay suu-an xumaan iyo sino ilaa an yusjana in la xidho mooyaane aw cadaabun aliim ama xeer ciqaabeed kulu la mariyo dee intaasumaan anigu garan karaa waa waxaa la yidhaahdaa go-aanka deg degaa dumarkaa ku daran baa layidhaha ragguna go-aanka loo fikiraabuu ku wanaagsan yihi dumarkuna ka kariska ah rag baa ku murmay oo mee dumarkaa go-aanka deg degaa wanaagsan ragga oo dabeedna waxa la maynu inantan heblaayada tijaabina dabeedna iyagoo aqal dhex fadhiya ayaa loo soo dhiibay qorog caana ah odayaasha maqsinka fadhiya u geebaalayaan aqalka markii ay halkaa marayso raarta bahalkaa hore docdaa usoo horeyso kolkay soo marayso ayaa ninbaa usii galay oo uu qabtay halkaa naasku qabtay dabeed way qaylisay markii lagu soo baxee layidhi maxaa dhacayna ninkanaan caanaha kula dul ku figaadhay macnaha waxay dee ninkii martida ahaa inay tidhaahdo waxbuu iga dayna way ka dhowrsatay marka cumuuman dee waxaad ka arkaysaa go-aanka ay ka gaadhsiisay markiiba ninkani albaabkuu taagan yahay albaabkiibuu taagan yahay labadan arrin weliba waxaa ka muuqanaya hala dila may odhan jacaylkeediina way ku ag wadaa isbaraxaad bay meesha ku dartay inaanay waxba ku jirin iyadu qayb ka ahayn bay sheegtay ninka xaaskaagii maanta xumaan la doonay ama waa xarig ama waa in la garaacabayt hala dila may odhan ilaa hadda cishqigiina wuu daba socdaa go-aankeeda qaala nabigani waxau ihi hiya raawadatnii can nafsi iyadaa naftayda iga doontay buui kay raajacaysa iyadaa ahayd wa shahida shaahidun min ahliha waxaa ka markhaatiya markhaati ehelkeeda ah markhaati aan laga shakiyin inuu ehelkeeda ah marka kaa ehelkeeda ahaa xadiis baa waxa uu tilmaamaya ibnu jariir tabari uu warinayo inuu ilmo yaray habaryarto meesha jiifa ahaa oo ehelkeeda ahaa oo dee isaguna farta uu ku fiiqay xadiidkaasi waxa uu leeyahy yaraanta waxa ku hadlay un afar afarta waxaa ka mid ahaa ciise bnu maryam iyo shaahidu yuusuf iyo laba kale oo ibnu maashitati fircoon iyo jurayj iyo adu qisooyin dhaadheer bay labada kale lahaayeen marka shaahidu yuusuf ilmo yaro halkaa jiifa hadlay dabeetana ilaahay ka dhawaajiyo nebigan markhaati u noqday markhaatigii baa isu diyaariyeyba inuu jawaabo waxa uhi in kaana qamiisuhu shayga uu gashan yahay hadduu yahay qudda min qubulin xagga hore mid laga rifay fa sadaqa run bay sheegtay wahuwa min alkaadibiin isaguna kuwa beenta sheegayuu ka mid yahay wa in kaana qamiisuhu shaygu gashan yahay hadduu yahay qudda mid laga jaray min duburin xagga dambe fakadabat been bay sheegtay wa huwa min asaadiqiin yuusufna run buu sheegaya kuwa runta sheegayuu ka mid yahay halkaa waxaa ka muuqanaya shayga la idhaahdo siduu in badan kaga hadlo ibnuqayim alaamulwaaqiciin maxaa amaaraadka la idhaahdo ama astaamaha in la tixgelintooda ay leeyihiin markhaati buuxa bayay noqon laakiin calaamooyinku waa wax lagu xisaabtami karo falamaa ra'aa qamiisahu kolkii uu arkay shaygii uu gashanaa qudda min duburin xagga dambe in laga jaray qaala wuxuu uhi innahu min kaydikun kani waxa uu ka mid yahay makrigiinni iyo shilqoolkiinni waa kaarta dumar buu ihi marka ina kaydakunna cadiim shirqoolkiina wuu weyn yahay buui aayaddanan buu usoo daliishanayay nebi maxamed xaaskiisii caasha nebigaa bukoodoo il daraaday waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuu kici kari waaye si uu dadka u tukiyo ilan jamac si kale ugama fadhiyaynine dabeedna wuxuu ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas kici kari maayo abuubakar u sheega dadka ha tukiyo caisha qof caqli badan ba heda waxay arkaysaa nebigu ilgeeriyaad inuu leeyahy dabeetana waxay tihi aabbaha hadduu maanta is-hortaago waa la eersan doonaa nebigaba isagaa tafaafulo nebigoo nool buu kanina tukiyey intii la odhan lahaa la sharaysan lahaa ka riix bay tihi markaasay tihi ina abaabakr rajulun raqiiqu lqalb laa yastatiic an yusalliya annaasa min albukaa aw kamaa qaala waa nin qalbigiisa uu jilicsan yahayoo dee kolka uu dadka is-hortaago oo hinbaa qabanoo halkaagii uu istaago dadkaba tukin kari maayo kolkaasuu ku celiyu yihi bal u sheega markaasay ku celisay kolkaasuu nebigu yihi ina kunna la antunna sawaaxibu yuusuf iska wad buu ihi idinku waxaad tihiin nebi yuusuf gabadhii dee kaydkeeda sidaa loo sheegay oo kalea tihiine macnaa waa wuu fahmayaa isaguna dee wuu ka shisheeyaa caaisho nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuu ka caqli badan yahay ujeeddadaasi kaa dhab ma ahee waa lagu weheliyaaye bal u sheeg buu ihi abubakar dadka wuu tukin macoohintiisa u sheeg wey ina kaydakuna cadiim yuusuf wuu yihi marka ninkii ninkiibaa marka dabeetana arrinkii bilaabay wuxuu yihi yuusufow acrib can haada arrinkan ka cagadhiga buuri oo kasii jeesta waxbaha hafaafine wastakfirii lidembiki adiguna ka towbadkeen oo ilaahay dembi dhaaf weydiisa dembigaaga inakii adigu kunti min alkhaai'iina kuwa gefsan ayaad ka mid noqotay buu yihi islaan yahay islaan yahay waxbaa kaasi ah arrinkuna xaggaagu u marooraa alla dambi dhaaf weydiiso sidaasaa dabeedna ninkani arrintan ku dhameeyey yuusufna wuxuu isagana faray bal ceebtan ka afaysa buu marka bustayntaa ayuunbuu bilaabay iyo in iyadii wax ciqaaba aanu marinine oo arrinkeedii aamusiiyo wa qaala niswatun fi lmadiinati buu laha yidhi warkiibaa baxay waxaf soo dhaafay afaaf soo dhaafay warkii magaaladuu gaadhay dadkii ay isku ladahaayeen ninka iyo dumarkii ay qabeen iyo dabaqada korwarkii gaadhay sheekadii baa magaaladii gaadhay dadkuna haddii acyaanta ay yihiin acyaanta iyo dadka muuqaalka leh wixii simbirarxa ahee ka dhacaa wax weyn weeye ee ma sahlanaa waxaa loo hadal haynayaa madaxda iyo culimada iyo wixii simbirarxahe ka dhacaa wax weyn weeye wa qaala niswatun fi lmadiinati dumar magaalada abaa waxay yidhaahdeen imra'atu lcasiiz ninkii casiis la odhan jire madaxda ahaa xaaskiisii turaawidu fataaha ninkii addoonkeeda ahaabay raajicisay can nafsihi bay ka doontay qad shaqafahaa xubban jacayl ahaan wuu dhex maray bay ti ayay yidhaahdeen wuu dhex maray shaqafka waxaa la yidhaahdaa xuubka wadnaha ku dahaaran xuubkaasaa shaqaf la ydhaahda luqada carabiga iyo ashcaarta marka dib loogu noqdo marka wadnaheediibaa isagii jeebka ku ritay wuu dhex maray ebel cishqi dartiibu waxaa dhex maray innaa la naraahaa fii dalaalin mubiin waanu arkaynaa inay baadi cad ku sugantay tani way ka dhacsantahy kol hadday addoonba wax ka dayday bay xaggaasi ugu dhigeen naagta addoon gurigeeda joogay iyada oo nin madaxahi uu qabo u hamootay walaataasi way liidataa dee dumar sheekaynayo tu kale udhigdhigaya wey falamaa samicad kolkii ay maqashay bimakrihina shirqoolkoodii iyo dicaayadii ay faafinayeen arsalat ilayhina cid bay u dirtay wa actadad lahunna waxay u diyaarisay mutaka'an casuumad mutaku waa marka meel la gogle barkimooyin la dhigee raashin aada u qurux badan la keene ee caraf iyo udgoon uu ka baxay laysku hagaajiyo waxaasoo dhan oo isku dhaaban baa mutaka laydhaa waa casuumad baynu odhan karnaa wa aatat waxa ay ku tistay u dhiibtay kulla waaxidatin minhun mid kasta oo dumarkaa ka mida sikiinan mindi way garanaysay meesha yuusuf taagan yahay in mindi waxaan ahayn aan lagaga nasan karaynin dumarka ah iyadaa usii khatiday marka horeba wa qaalat dabeetana waxay tidhi ukhruj calayhin ku soo bax uun ukhruj calayhin bal imtixaanku halkuu maraye waa rasuulil ambiyada ilaahay ka mida caqliga badan qiyaadadiisii iyo madaxnimadiisii ummado dhan oo caalamka ku noolay badbaadisay dhan kolba dhan baa loo wadaa maanta xaggan u soco oo xaggan yeel oo dumarkan u tago halkaa mar baa laleeyahy iyadoo weliba ay ka muuqan karta maadaamay doonayso kuwan inay dee dhaabad uga dhigto ay ku hor joogsato ku imtixaanto in diyaarina ay ficlan ka horeyso diyaarin oo inuu dhar wanaagsan soo qaato oo soo cabarsado oo isa soo qurxiyo iyadoo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku xusay in nebi yuusuf uu ka mid ahaa ambiyada uu habeenkii la dheelmiyey nebigu uu kusii maray samooyinka samooyinka mid ka mida buu kusoo maray waqad uctiya shadru lxusn quruxda marka la qaybiyo bar ka midadaa la siiyey buu leeyay nebi yuusuf quruxda maanta dee isku si dadku uma arkaan kuweena madoobe kuwa cad bay u arkaan ama casuusta leh kuwa cad laftigooduna kuweena madow ayay iyana u bidayaan qurux qaar waxay u yaqaanaan qofka dheer qaar ka gaaban qaar waxay u yaqaanaan ka buuran qaarna waxay u yaqaanaan ka weyda ah ee harhaya qolaba siba u taqaanaan laakiin quruxda siduu nebi maxamed u qiimeeyey calayhi salaatu wasalaam ayay tahay in loo arko oo loo qiimeeyo nebi maxamed baa qurux badnaa nebi yuusuf baa qurux badnaa ambiyadaasi muuqaalka ay lahaayeen ayaa dee quruxda loo arkaya sifooyinkooduna dee kolley siiradooday macruuf ku yihin iyadoo qurux barhkeed la siiyey buu marka isaguna soo baxay falamaa ra'aynahu kolkii waa qalkii murh ka soo yidhi dumarkiioo mindiyii haysta oo hilibkii cunaya falamaa ra'aynahu markii ay arkeen ay shaqac ku siiyeen akbarnahu way weynaysteen oo meel buu kaga dhacay wa qatacna aydiyahun kolkaasay jarjareen gacmahoodii gacmaha la yidhiyaa waa faraha wa qulnaa waxay idhaahdeen xaasha lilaah allaa xumaan ka hufane iyo inuu kanoo kala abuuri waaye maa haadaa basharan walla kani bani aadan ma aha in haadaa kani muu ahaanin ilaa malakun kariim waa malag wanaagsan bay idhaahdeen dad iskuma jire kani waa malag nabiguna calayhi salaatu wasalaam athar waxaa kaga soo araray inuu yidhi xubuka shay-a yucmi wa yusim shayga oo aada aada u jeclaataa wuxuu kugu abuuri karaa indhala-aan iyo dhegala-aan ayuu kugu abuuri karaa inuu qofku dareenkiisa wax ka sii noqdaan marka uu qofku shay aada u jeclaado ama shay uu aada uga cabsado waxaa dhici kartaa maskaxda in isbedel ay ku yimaadaan ama neerfihii jidhka iyo maskaxda xidhiidhinayay dareenkiisii ay wax kasii noqdaan dheecaamo ay maskaxda soo daysay awgeed sidaa darteed baa la tilmaamaa jaynuhu in mararka qaarkood halka ay dadka ka suuxin lahayn ama irbadan suuxdinta halka laga mudo iyagoo ay meelo gaarahoo ay yaqaanaan qanjidho gaara ay dadka irbadihii yaryaraa ay isticmaali jireen kaga mudaan taasoo keenaysa qofka in ay suuxdin u noqoto oo meelihii dareemi lahaa la aamusiiyo taasi marka waxa ay tilmaamaysaa in abha ay ku dhacday oo ay wareereen oo dabeedna neerfihii keeni lahaa damqashada ee xidhiidhinaya maskaxda iyo jidhka dheecaamaday maskaxda soo daysa ay ka xoog bateen dabeedna ay heerkaaba gaadheen iyagoo fartii jaraya oo wasladii iyo fartii israacinaya ay dareemi waayeen dareemi waayeen saasoo kalea loo tilmaama culimada caamiliinta ah ama dadka macrifada lehee aqoonta diinta u lehee ilaahayna aada u yaqaana markay alla caabudayaan in aanay aada u dareemin tacabka iyo hawsha iyo dhibka soo maraya oo in badan taagnaadaan nebi maxamed lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabsida ilaahay uu ka qabo awgeed daal inuu jidhkiisi dareemi waayo oo dabeed ragcad keliya uu ku akhriyay shan jus oo qur-aanka ka mid a shan jus maalin keliya ma wada akhriyi kartidba afar iyo labayo toban saacadood baanaad akhriyi karinba adugu isaguna sarajoog keliya ayuu ku akhriyey shan jis waxaa kaloo muuqanaya dumarkani dee may arag malag laakiin dabeecadda ama fidrada wanaagsan baa waxay sheegaysa malaa'igta ilaahayna inaynu ka haysanno sawira inay qurux badan yihiin inay wanaagsan yihiin shaydaankana inaynu ka haysanno maxay wax fool xun oo qafal xun oo aada iyo aada u liita dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaiin baa ilahay wy geedka jannada ka baxaa midhaha uu sii daayaa waa madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan maynu arag ha cafwan cadaabka geedka ka dhex baxaya ahlunaarka looga dhigaya raashinka waxaa ubaxeedu waxa uu la mid yahay madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan maynaan arag laakiin sawirka aynu ka haysanaabaa inuu fool xun yahay oo wax silanay sidaasay yidhaha in haadaa ilaa malakun kariim qaalat markaa waxay tidhi fadaalikuna kiinaas alladii lumtunanii fiihi waa kii ay igu canaananayseen waa kaas bay waxay igu canaanana jireen waa kaa walaqad raawadtuhu can nafsihi aniga naftiisa ka doonay fastacsama sutiduu ii qabtoo waa mari waaye walain lam yafcal haddaanu samaynin maa aamuruhu waxa aan farayo layusjananna waa la xidhi doonaa walayakuunan wuxuu noqon doonaa min asaakhiriin kuwa dulaysan buu ka mid noqon markay aragtay cid la mid ihi inay jirto wayba labakaclaysayba may tanaasulini laakiin arrinkii halkiibay kasii wadaa waxay tihi iminka kol haddaan cid u helay ila mida xumaantiibaabaan doonayaabay tii dhig kale xabsi buu geli qaala markaa waxau i nebigani rabbi sijnu ilaahayow xabsiga ayaa axabu ilaya aan ka jecelay mimaa yadcuunanii ilayh sinaday igu yeedhayaan dumarkaas ilaahaw in la ixidho ayaan ka jecelahay buui waa sida qofka muuminka ay ku fikirayo dhibaato soo gaadha naftiisa iyo mahalkiisa iyo ehelkiisa waxa uu ka jecel yahay in aakhiradu ay wax ka noqoto oo diin iyo dunya weeyaane qofka guuldarrada waxay ku dhacaysaa marka uu dunyadiisa ku iibsado diintiisa ama adduunyadiisa uu ku iibsado aakhiro halkaasay guuldara dhacaysa axmed ibnu xambal raximahullah oo dee la garanayo saaxibulmadhab ahaa ayaa markii la imtixaanayay ee la garaacayay afarta baabaca laga garaacayay nimankii dee madaxda aha ay garaacayeen boqorradii wakhtigaas ee fikirka muctasilada qabay ayaa isagoo aada u dhiban ayaa askartii la hadleena waxayn axmedoo culimo badan baa ka taharubtay oo ka siibatay oo ka madax galay arrintan adiga maxaa ku soo taagay si aad xabsiga uga baxda sanado dheer baa meesha lagu ciqaabaya maad wuxuun iska tidhaahdaad ka baxd waxau hi arrinku aniga maaha laakiin mawaaqifta iyo raadka arrintani ay reebayso ayaan ka fikiraya bal dabadda u baxoo waxaa eegtaan dadka qalinka iyo waraaqda siteele axmed muxuu yidhi wadaadada kala dhagaysan mayne axmed oo la imtixaanaya muxuu yidhi haddii arrinkaa sida madaxda ay ka doonayso uu yidhaahdo haa ka axmed baanu qaadanayna laakiin kuwan kale iska tegeen ma qaadanay nebiga marka dadkaasaan u tudhaya aakhiradooda iyo tayadaba saa darteed baa dee ilaa dhowr madaxweyneynta isu bedelaya inuu xejisanaya oo xabsiga ku jiray sidaasaa marka uu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow xabsigaasaan ka jecelahay buuhi waxaa maanta waa ficil uu hal mar sameeyo oo laga yaabo shaydaanku inuu qofka ugu sawiri lahaa sameeyo ka toobadkeenoo iska gudub ayaa dabeedna uu toddoba sano xabsiga la soo jiifaya wailaa tasrif canii buui ilaahayow haddii aanaad iga duwin kaydahunna shirqoolkooda asbu ilayhinna amil ilayhinna waan u leexan doonaa wa akun min aljaahiliin waxaanaan ka mid noqon doonaa kuwa warla-aanta ku sugan ilaan qof aan cilmigiisa ku camalfani waa jaahil ilaahayow jaahiliintaan ka mid noqon doonaa ilaahayow adaa iga duwi kara buui ina nafsa laamaaratun bisuuwi ilaahay baa marka ka aqbalay saasaanu kaga nabadgalay wallahu aclam